niyo horta halkan markii wax qadar lahaa ka dhacay waxaan fadhiyey garaashkan aan fadhiyey waxaan arkay hal maraa qarax dhacay inta waxaa fadhiyeen dhallinyaro oo micnaha daraagiska isticmaala ayaa inta fadhiyeen marka qaraxii ka bacdi haddaan soo kacnayba waxaa meel hortaas ka dhacay niyow dad badanaa inta ku dhintay oo ka mid ah carfaan oo maaragta meeshaan wax ku isticmaalaysay badanaa qaarkood waa aqaanaa saaxiibahan kor kale ahaa marka ani baawurey ah baawuraa wadaa marka badanaa waa isnaqaanaa dad badan ah micnaha magacooda aan garanaya hadda inaan sheegin aan rabin aa micnaha meeshaan ku dhintay anaa waxaa gacanteyda ku qaadaba afar dhallinyaradaas ilaahay u naxariisto cabsi iidoo ka jirtaan soo galay ani meedadka hortiyada la qaaday laakiin meesha markaa imaaday saxmad iyo buuqaan la kulmay iyo gacan meel taalan arkay meesha wallaahi naxdin iyo anfariirha ka dhacay walaal dadka markaa waxay ii sheegeen in meesha macnaha wiilasha ay iskaga cawiyi jireen galbiya meelaha ay iskaga baashaari jireen sigaar sigaar iyo tawaaki waxba iskaga cawi jireen waa meel ay ku caweeyaan marka iyagoo iska caweynaya waxaa yidhi masiibadan dhacday jub baa dhacdaa la yidhi marka ani meesha ma joogin sidii ani lii sheegay marka midna iyadoo meesha saxmad ka jirto lakala cararaya arkay walaal meeshan waxay ahayd meel oo lagu baashaalo oo yacni dhallinyarada markay soo shaqaystaan sigaarka iyo tuwaakada meel ee fadhiyo ay ku nastaan ay ahaa jirtay ay iskaga baashaalaan oo xoogaa balwadda ay iskaga cabaan wallaahi ilaa hadda aniga intaa gacanteyda aan ku qaaday afaraan qaaday dadka waxay dhahayeen shan iyo hal nin dhaawac anagaaba micnaha inta ka bixinay oo asoo dhaawaca qaraxna intuu ka dhacay qaraxna meesha ka horeysa ka dhacaa la dhahay aan kana xagga maba taginba kanan baa arkay macnaha hadii iska imaaday ahaayeen oo iska macnaha jabi iskaga qaato marka ilaa u naxariista aleyna dhaawaca laamaha amniga ka hor inta imaanaa qaar micnaha dhaawaca wiil dhaawaca inta ka qaadnay oo laamaha amniga intaysan imaan ka hor meeshiyaale ku cabaan iska fadhiistaan fahanta ilaa xaggaas xataa geedka marka wixii waa la heleen qarax qaraxan wallaahi bilaahi waa la yaabanaa meeshoo ka imaada dadka dhan derbi dhan waa jooga waa ujeedda aad fahanta marka meeshaan qof la imaan kara loo maleynayo marka maalin dambe ina imaanin oo maleeyaa saaxiib ani dadka kale inoo ma arkin bas laba ali sheey oo saaxiib aan nahay macnaa fahanta maxamed cali jeeli iyo ninkan hadda koofid uu jiro waa islahay maxamed jeela kaasa kaas saaxiib aan nahay cadaaba dhintaaba looab waa la yaabanaa wallaahi saad qarax oo maxaa dhacay oo waali anu gurigeed joogaa maqla wallaahi dhuf waa imaadi iyo aad meesha waqtiaan leeb waa qaraxaa dhacay iyo wilowdho waa soo galay dhiigaani waxaanaaba arkaba waaba la yaaba